bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaala duurfayla ka dhowaada warkada hornamo warsan qodobada dhugunsidayaalka dheega doontan warka unuuna siinkahayn waybaa ku mid ahaa maamulka degmada qasadheera iyo sheegeentiyo karaad hoogan dadkii diyaaradda rasaaseeya wafda geekadeeri waa degmo ku tirsan gobolka shabeellada hoose dad horle oo cudurka karonaanka kadhamada hayay deegaanada somalilan turkiga oo midowda afrikan ku degantiya faragelyan arrimo soomaaliya aqbaraadka kadheega doontaan warkooy baankaweyn madubnaga maraykanka trump oo farin hanjabaade dare
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
duhurnimo dhugunsidayaal talaada ee u taarigdanaya keedanta labaati-i lita bilashana sanadka lamada kun iyo labaatanka dhugunsidayaal hana soo bahaayana qodobadii warka duurnamo dhugunsidayaalaha ka dhowaada yoogi oo fisanga maamulka degmada qasadheera iyo wayboyo sheegan antiyo karaad roogan dadkii diyaaradda rasaaseeya diyaaraddan iyo waybaye ka dhiidayay rasaasa fudud waybana shirkan waa shirkan uuse ku dhiyay ama uuse dhiyay walyarku horumarkii diyaaradda ayeen dhawaatay garoonka diyaarado degmada qasadheera ooyo ka sugayeen ciidamada niskajar ethoobiyan iyo soomaaliya wararka waybayo sheegaan anti diyaaradda iyo markii danba ha ku kati qasadheera islamarkaadna iyo ha kanagati muqdisho waybana diyaaradda iyo qasadheera jeeytay gargaara nafaqada leh ee langwade bilaanta ciyaalka guddoomiyaga degmada qasadheer ee gobolka baaya iyo sheegaynti diyaaradda u jabi hoose kaduulasi iyo rasaasa ka furan xubno ku tirsan al-shabaaba islamarkaadna rasaasta ayay ku hele garabka i qeybta dambeed diyaaradda waybawse sheegaynti diyaaradda iyo wade gargaara waana anrarnaytii hay-adda w f b islamarkaadna iyo sinabade ka degdi garoonka degmada qasadheer ee gobolka baaya reednanka nagati caasimada soomaaliya muqdisho anka dambeyntii waybawse guddoomiyaga sheegay intiyo karaad rogaan dadkii ku dambeeyay intii waa intii la rasaasay diyaaraddaas islamarkaadna ciidamada dowladda soomaaliya ihaan amisoonyo wadaan howlgala iyo karaad rogaan amyo kabaadi goobahayaan wala sababi ee falkaasa bilan horaantiyaya diyaaradka dhiidi berdaala taasoo yee ka dhamadan ilaali qofa waybana mas-uuliyadda ama mas-uuliyiinta maamulkaiyo sheegan anti ciidamo ku tirsan ethoobiya rasaasayeen diyaaradda waybana hadda ee arrintaas likuwade baaritaana magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose waybagee ka deeray wafduus hogaamiyaaye senator xuseen cali xaaji oo ku tirsan manka kor ee baarlamaanka soomaaliya iyo ona meelasalaa ka dhawaaya wafdaga senatarka iyo weyba ku mid hayay wasiirka arrimo guda maamul goboleedka koonfur galbeed iyo xubno kala weybana meelasaha ka dhawaayay guddoomiyaga gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najaaxa mas-uuliyiintan io kan maamulka gobolka iyo magaalada markweybayo kashiidakeenaha xarun cusub ee maamulka gobolka sabuuta anka shaqayi doonaan yo-onan taas kureeda kulan la qaadan guddoomiye naja i xubno kale ee maamulka wasiirka arrimo guda maamul goboleedka galmudug axmed macalin fiqaya la ka wareejiyay dhammaan baabuur dagaal oyo wadan maleeshiya maalmoonba iyo ka dagaalamayeen ee duleedka koonfurta ee gaalkacya ciidamada oo lexdameeye ka dhow i baabuurtowin oo yowadan yaweyba dagaalka amayo lakuwaday shambaabura galmudug yo sheegdeynti ciidamada i baabuurta yo kumid nagada doonaan ciidamada daraawiishta galmudug yo-ona lakala xisaabtamo doona baaritaanada laga sameeyi doona cidii ku mas-uul haytay weerarkii io falkii linjaysidii ama lagu weerare saldhigga ciidanka danab ee gaalkacya taasoo sardhii sabtidii labaati sadiida meeya galmudugyo sheegdinte ciidamada i baabuurta iyo kumid nagada doonaan ciidamada daraawiishta galmuduga waybasaasoo kale la sheegay intii iyo weli haayaan baaritaano shisheel dubaga somalilan iyo geeko taraadee shaaciday natiijada dadlankuku shakii cudurka safmareenka ee coronavirus kaasoo baaritaan laga sameeyay haana kumidana lagu helay cudurka tumiyo sagaal qof ayaa dhamatay waraagubahi gudo somalilan ama guddiga somalilan qaabilsan xakamayowka covid tumiyo sagaal iyo laga sheegay anti dadkii la baari oo tumiy afar kumid ee cudurka lagu helay haanasoo hadda laga haayo baaritaana saas oo kale guddigai sheeganti lama qof iyo magaalada waa ka sugan magaalada hargeysa i boorama yoon dhamadeen cudurkaasa anka dambeyntii guddiga waybayo sheegan anti tirada guud ee cudurka coronavirus lagu heli deegaanada somalilan iyo deertia lama boqol tumiyo todoba qof siyeed qofna iyo kufay lahaadeen tumiyo todobana yoon dhamadeena safiirkii hore ee turkiga anfadhi soomaali iyo midooda africa waybaus ku dalbaday intiyo anfarageliina arrimo soomaali gaar ahaan arrimo siyaasadda oo waqtigan ah ee marxalado adag laka jara war qoraale oo hadhagii bartiis twitter-ka iyo safiirka waybaus ka sheegay amaanku ka digay midooda africa intiyo farageliyaan arrimo gudo soomaali iyo-ona ku jawaabayeen hadal dhowaan hakuweeri wakiilka midooda africa ee soomaali danjire francisco madera oo haayintii axmed madoobe use keliya liheli xubnoogii mucaaradka ee hakujeedi beeliisa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxmuud sayid aadan i xildhibaan cabdirashiid xideg oo ku tirsan xubnooga isbedel doonka iyo subiin unkudharafeen hadalkii wakiilka midooda africa ee soomaali waybaniyo ka sheegana shirkii gole ammaanka ee qaramada midooba ama wakiilka waybaus hadalka ka sheegay shirkii golo ammaanka ee qaramada midooba kaasoo ku kulunku ka hadlayay ama ero kulankii axmed madoobe iyo xubno kale oo ku mid haya xidig isayraarka dhexmari magaalada nairobi milwarkaasinku kooyahay dhugun sidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha dalka mareykanka donald trump yee kahanjabintuusa shirweynaga xisbiga jamhuuriga wal ku bedeli doona haddiiyo sii dareeraan tallaabooyinka laka reebahaya waa niskooyowka bulshada munaasabadan yee lakuwadantiya kudhiida waqooyiga california labaati afartii ilaa labaati toddobada bilo agoosta ku dhowaad boqol kun oo qofa iyo dalka mareykanka anka ka dhamadeen cudurka corona gobolada haana kumidana weybaayo qaadana tallaabooyin adag oo lakala tacaalahaya faafitaanka xanuunka safmareenka ee guudaan dhugunsadayaal warkiisin kula dareerteen idaacadda warsan ee magaalada baydhaba surunka ninkaga dhugunsadayaal intii warkanka lamid reedan ugu kulmaana saasi amaanala